asbaabtii bay marka ka mid ahayd akhiiran waxaan ku gabagabaynayaa asbaabtu waa fara badan tahay oon ku khatimayaa asbaabtii andalus gacanta kaga baxday oo intaa iyo in ka badan ah kulligeedna u noqonaysa qul huwa min cindi anfusikum soo saas ma qul huwa min cindi anfusikum wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfu can kaiir mucdamkeedu wuxuu u noqonayaa intaadan u kicin cadow baa igu soo duulay gaalaa mu'aamaraad ii dhigtay waa la ii tashaday waa la iigu suukay tegay adiga eeddaa intaadan gaadhin asalku waxa weeye adaa asal ah oo naftaaday khaladku ka socdaa gaalkan laftiisu dembiga aad gelaysiiya khaladkaaga cuquubo ka dhalatay wey oo lagugu garaacayo soo ma cuquubo dembigaaga iyo khaladkaaga ka dhalatay waayo marka qul huwa min cindi anfusikum waa darsi aan kala baxayno taariikhdaa dheer wax inteeda badan waxay u noqonaysaa dhibka dhacay khaladaad ay muslimiintu galeen laftooda waxaad marka fiirisaan oo aada isgarab dhigtaan asbaabtaa andalus ay dhibku ku soo gaadhay iyo soomaali maanta meeshaad maraysaan wa hada almaxak hada almaxak kitaabkii rabi iyo sunadii rabi baa iyo sunnadii nebi baa laga fogaaday ma jirtaa mise ma jirto qawaaniin gaalaa lagu bedeshay soo ma qawaaniin gaalo baa lagu bedeshay ama bari ama galbeed ina aadiyaa la yidhi war maxaad bariya galbeed ka doonaysaa ama ra'samaaliya ama hanti wadaag ama hanti goosad ilxaad iyo shiiciiyo gaalnimo soo sabab ma ahayn waa sabab waxaa ka dhashay kitaabka ilaahay markii laga fogaada natiijadii ka dhalan jirtay oo ahayd in dhexdeenna la iskhilaafsiiyo oo qabyaalad iyo reer reer la ysugu dhaco albasu albayni baa la yidhahda albasu albayni tii baa haddana bilaabatay rag baa hoggaamiyey oo iyagu danaystayaal ahaa oo kuraas u socday oo dana kala watay laakiin shaatiga qabaa-isha xidhay soo ma shaatiga qabaa-isha rag baa xidhay inay ku dangaalaanna u xidhay qabiilkiina xamaas ku kiciyey dhallinyaradiisii iyo akhyaartiisii iyo xoolihiisiina dagaal geliyey qabiil lauma danaynayna dan lauma danaynaynin dantu waxay ahayd asagu inuu wax noqdo waa si fahmi weydeen khilaafaadkii qabiligaabaa dhashay qabyaaladii iyo qabiilkii baa la siyaasadeeyey waxaa ka dhashay jabhado jabhadaa ka dhashay jabhadihii markay dhasheen xukuumaddii markasiga ahayd waa la riday maxaa bilowday marka waxaa bilowday dagaal oogayaal iyo kooxayaal kooxa imtixaan ah oo markaa taariikhda andalus akhriday meelaha qaarkood way isjabbahaan dad inta la xaraysto madaxooda la gadanayo dad lagu baktiyaa nasiibsanayo balaayada meeshan taalla haddaad taarikhda andalus akhridaan exactly way isu egyihiin waxaasaa dilaacay wixii markuu dilaacay kadibna waxaa xiga in muxuu ahaayey khilaafkii sii fogaado uu bilowdo wax la yidhaahdo nidaam dee reer walba meeshuu degan yahay dee dawlad ha ka noqdo waa cahdige cahdu muluki tawaa'if waay soo ma kursigana inama wada qaadee warnimo yahun reer walba meeshiisa kursi ha ku samaysa haye waxaa ku xigtay ayagii dhexdoodii colaadda isu hayaan iyo dhibka laysu qabo in markaasi cadowgii iyo quwadihii cadowgii taqliidiga ahaa laysu isticmaalo soo ma oo midba uu mid soo jiito midba mid uu salka saaro kanaa ila saaxiib ah kanaan isxignaa soo ma ayib waxaan ka madhnayn meesha iyada oo xusuusin mudan wadaadka barnaamijkaa ka qayb galay qaybta ka ah mushkiladuu qayb ka yahay walxaqu yuqaal wadaadka qaybta ka ah mushkilada ummadda haysata buu qayb ka yahay ama ha hubaysnaado ama siyaasada ku jiro ma hagaajinin dowrkii iyo kaalintii looga baahnaa ma uusan hagaajin markaasuu wuxuu ka mid noqday mashaakishii ummadda haysatay qayb ka mid waxaasoo dhan markaan ina marayaanu ismarinayna innaga oo inaan waxba iska maqlaynin oon muslix la maqlaynin oo ninkii la hadlo yidhaha war waxan waa khaldan yahay la daba dhiganayo oon la badbaadaynin oon dhiig badbaadaynin oon sheekh badbaadaynin oon caalim badbaadaynin oo mutacalim uusan badbaadaynin oo oday uusan badbaadaynin nin walba qomanihiisa qoorta loo geliyay wadaadkii waa isla qumaya adeer anaa ummaddan matala ha meeshaa waxaan ku fadhiyana waa nas ninkii ikhilaafsanna waa jihaadiid ninkii khaladaadkayga waad khaldan tahay yidhaahda jihaadkii iyo aayadihiisii buu inkiray oo nin jihaad inkiray maxaa lagu aqoon jiray soo inuu murtad yahay maaha dhiiggiisana waa bannaan yahay qoortiisaa la keeno cajab soo ma ummad halkaa maraysa oo halkaa u dareertay maxaa soo socdaa la sugi maxaa soo socda yaa la sugi laakiin maqsuudkan lahaa waxa weeye ujeeddada aan doonaya inaan baraaruujiyo ummaddani iyadoo ninna eedin oo ninna aan yacni waxa weeye eed ku tuurin asalku waxa weeyaan meeshii mushkiladu inagaga dhalatay inaan raad qaadno xididkana aan hello halkaana tasxiixa iyo saxiitu ka bilaabato haddii taa aan la helin hadda markaa waxa weeye maalinba xadad cusub ha lala galgasho maalinba waxbaa soo kordhay daba orda mid kalaa soo kordhay daba orda mid kalaa soo kordhay maxaa laga yidhi maantana balaayaana haysata tanna ka takhalusa tanna ka takhalusa dagaal oogayaal baa dawladdii markasigeenna dhibtay aan iska saarno dumiya war aad dumiseena maxaa idinka dambeeya horta ka takhalusa waxba ma qorshaysa laga takhalus niman dagaal oogayaala baa yimid oo iyagana ha laga takhalus balaayada ummaddii way dhibeen haye erya wadaadaa yimid maxaakim baa yimid xoogaa waxbay qabteen waa la isugu tego iyagana waxaa la yidhi ha loo soo kaxaysto gaalo oo ayagana ha la eriyo war la eriye maxaa ka dambeeya iyagiina la eri soo ma nadaam baa soo dhismay shabaab iyo waxay muxuu ahaay yani waxa weeyaan dhulay haystaan haddana waxay taagan tahay shabaabna ha la saaro haye kuwan kalena ha la saaro haye maxaa ka dambeeya ma isweydiiseen ya maalin walba marka waxa weeye xadas uun taxliilintiisa iyo saara iyo bedela uun haddaad ku jirto axdaasta iyo taariikhduna ay socoto oy ayna marna kuu istaagayn mukhaadku uu socdo nihaayadu maxay noqon doontaa marka maxay ku dhammaan doontaa waxa ilaahay og yahay bay ku dhammaan doontaa kelimadaasi maqsuudkan ka leeyahay waa intaa inaan ummaddan ku baraarujiyo mushkilada idin haysataay juduurteedu waa dhib idinka idinka yimid ee xalkeeda ma fahmi kartaan haddii ilaahay waqtiga igu simo waxaan jeclahay insha allahu tacala inaan ka dambaysiiyo waxay iila muuqato maxaa xuluul ah waana laga yaaba aswaajha inaad isweydiinaysa wadaadku taariikh iyo balaayon buu nagu akhriyey hadde muu markaasi jid bixiyo war halkaa hala mara dho soo ma waqtiga hadduu nagu simo insha allahu tacaala waan isku daya inaan wax ka tilmaamo jazakum allahu khayr barak fiikum wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu